Deegaanka Farjabis oo ka mid ah deegaanada hoos tago degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka jirta xaalad nolol xumo oo ay soo wajahayaan dadka deegaankaasi. Waxyaabaha ay dadka deegaanka codsanayaan ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan, goobo caafimaad iyo xarumo waxbarasho. Guddoomiyaha deegaanka Farjabis Khaliif Cabdi Kuure iyo Gallad Cabdi oo ka mid ah dadka deegaankaasi ayaa ka warramaya waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Magaalada Farjabis waxay ku taallaa Matabaan iyo Beledweyne kala dhextaalkooda ay ku taallaa. laba boqol iyo konton qof baa ku nool. Wax ceel biyoodya male, wax goobo caafimaadya male, wax iskuul la yidhaah male. Dugsiyay leedahay bas. Waxaana la dhisay labada kun iyo afartii iyo ilaa hadda aan deganahay. Wax ayadana nooma yimaadiin. Ilaa labada kun iyo afartii dugsiyaa ku yaallo ilaa canugii ka qalin jabsho waxaan u dhignay magaalada.
Meeshaan Farjalbisa la yidhaah waxay kala bartaa degmada Beledweyne iyo degma Matabaan. Waxay dhisan tahay ilaa laba kun iyo afartii hadda tahay laba kun labaatan iyo afartii. Ilaa intaas way deganeed, way joogtay. Dad badanaa se degan ilaa laba boqol iyo konton qoys. Meeshaan wax waxbarashaa waxay ka leedahay dugsi quraan. Wax hadduu lakuu dacayl biyooda male. Wax hadduu lakuu diidin ruq caafimaada male. Wax hadduu lakuu diidin iskuula male. Intaas oo ma hayso. Weli waxaa noogu dhow loo qaado Beledweyne iyo tuulo kaloo la dhaho Beergidid.
Deegaanka Farjabis ayaa waxaa ku nool dad u badan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaasi oo wajahaya xaalad bini'aadantinimo